ciidankani waxa weeye ciidan isu abaabulay deegaanka inay iyagu iskood uga shaqeeyaan adigu muddo hadda shan sana laga joogo waa tahay marka shaqooyinka aad qabataani waa maxay shaqooyinkaan qabanaa waxa weeye waxaanu ilaalinaa dhirta inaan la jarin ugaarta inaan la layn xeryaha inaan la gubin xaalada dhulka inaan la gurin inaan la marin waddo khaldan oo dhulka xooladaqsimeedka ah aan la marina waddooyinkii hore oo soo jireenkaa la maro howlaan qabanaa sidaa wey waa tahay bal waxaad nooga warantaa n dadka deegaankaasi xeer ayay leeyihiin n dhinaca deegaanka ilaalintiisa ah goormaa la dejiyey muxuuse qorayaa xeerkaasi xeerkaasi wuxuu qorayaa qofkii waddo khaldan mara ganaax in la ganaaxo kii ugaar dila in la ganaaxo kii xaga guba in la ganaaxo kii adaala kuu roon yahay xaaba sita in la ganaaxo sidaasuu qoraya waa tahay goormaa la dejiyey laba kun labaiyo toban laba kun saddex iyo toban baa xeerkaa la dejiyey waa tahay n waxaad iiga warantaa toddobaadka kan waxaa jiray la maalin ka hor ee dad lagu qabtay deegaanka oo n ciidamadiinu ay qabteen n bal nooga waran arrintaa arrinta haddaan kaaga warramo niman baabuur wata oo xaaba guranayay oo dhirta baabuurta marsiinaya waxna goynaya waxna qalalsanaya oo aashita ku sugaya raba inay tiriibka dambe qaataan baa la soo qabtay waana baabuur tiro badan oo laba mar baa la qabtay saddex mar baa la qabtay mid mar baa la qabtay sugeyn lix baa la qabtay lix n ilaa goormaa la qabtay lixdaas ilaa doraad ilaa doraad baa la qabtay kuwii ugu dambeeyey goormaa la qabtay kuwa ugu dambeeyey shalay waa tahay in badanna waa naga carto waa naga fikirtayo waa laga har waa tahay waa tahay waxa iiga warantaa eed maxaa laga yeelay dadkii aad eh, saddexdii maalmood ee ugu dambeeyey aad qabateen dadkii saddex maalmooda ugu dambeeyaan qabanay waxna waa hayna waxna waa ganaxna waa sideed waa tahay maxaa lagu ganaaxay kuwa la ganaaxay goormaase la ganaaxay waxaa la ganaaxay boqol boqol dollar ninkii degni awal ninkii marka ay u cusub tahay boqol dollar baa lagu ganaaxay waa tahay waana waanaan hadda ka hor arag ninkii soo laba noqdayna saddex boqol oo dollar baa lagu ganaaxay waa loo laxtibaaday waa tahay goormaa marka ganaaxa la sameeyey ganaaxu goormuu dhacay ganaaxaasi waa waraaqay horaan ka xiraacan kuwan hadda xiran haa kuwii ka waa horreeyey kuwa waa kuwa inta yimi waa la cafiyey weliba aan la ganaaxin oo la sii daayo soo laba noqday wey waa hadda saddex maalmood baa la hayaa kuwan ee boqolka doolar lagu ganaaxay ma kuwa kuwa ka horreeyey baa marka iyaga waa kuwa kuwan ka horreeyey toddobaadkii hore hahay intee bay ahaayeen saddex gaari saddex gaari midkiiba boqol doolar baa lagu ganaaxay maye say u kala dembi badan yihiin ninka u hortahay markaa waa waa boqol ninka waddada ka leexda waddada khaldan mara waa boqol ninka soo laba noqdana waa saddex boqol ha labada laba boqol waa nimanka ugaarta iyo waxaas oo ugaartaa kala qaymo badan lafteeda dhibaatada tani maadaama deegaanka xeer ka jiray isla markaasna ciidamo ay joogeen dadka deegaanku ay leeyihiin oo adigu aad hogaaminaysidoo n ilaalinaya xeerarkii dadka deegaanku ay degsadeen sidee bay dhibaatada tani deegaanka uga jirtay muddooyinkii ugu dambeeyey waddooyinkii ugu dameeyey bay ugu sii xumayd oo mar baa inta dawladdu nala shaqaysay oo xataa ciidamo noo soo dirtay oo wixii aanu qabanna u geyn jiray oo caana diiq iyaduna dhulka si xun uma dhaho yeelasha caana ka qaadata iyo waxaasoo dhan baanu urinayo waxaanu ku xerayn jiray maamulka ma garata waa tahay maamulkuna marki maamulkii markaa jirana waa nala shaqayn jiray waa tahay
maamulkii dambe oo maamulkaa ka dameeyey baa dhulkii oo dhan dayac qof waliba dhulkii qayb buu goostay oo wuxuu yihi anaa leh dugaal oo dhan hadda dad baa sheegta Een, een, hawdkana waxay rabaan inay usoo baxaan oo sheegtaan Een, waxaana arrintaa ku iskarayay maamulkii hadda ka degay oo maamulkan ka horreeyey waa tahay n waxaad iiga warantaa marka idinka maxaa marka aad samayseen maxaa tallaabo ah oo qaadeen markaa waxaan tillaabo ah oo qaadnay inaanu annagu eh, isxil saarno hantida yada ku kharash garayno deegaanka ilaalino Een, aanu iska bilowno annagu baabuurta yada kuwa annagu aanu leenaho wiilasha yada iyo wataan iyo kuwa een, helada yada kuwa dadka noogu sakeeya ay leeyihiin inaanu ka bilowno ganaaxa ka qaadno u diidno inay waddooyinka khaldan maraan waa tahay n sidee baa marka heshiis looga gaaraa maadaama dadku qabaa'il yahay oo inta badan dadkii deegaankana ay iyagu go-aankii gaarayaan qaab nooceebaa arrinta tan xal looga gaaraa waxaa looga gaaraa waa laga wada hadlaa odayaal bay leeyihiin dadka baabuurtooda la qabtaa ganaaxa iyagaa bixiya iyagaa yidhaah noo soo daaya iyagaa lagala xiriiraa waatay deegaanku waa yoombays soo maaha yoombays dudumaale awra culus adhaarey qalaanqal laqlaaji wargaduudti reebanti intaa weye waa tahay dadka dadka maxaad samaysaan see baad u xirtaan a saldhig baa saldhig baan leenoo ku xirraa dabadeedna intee bay xirnaadaan dee qofkii aan aan dhibaato ku wadin oo yidhaahaa una noqon mayo waana waana waana waana iska tegayaa waxba lama dhibaatay waa lasii daaya waana ganaxa ganaxa laga qaada iska tabaliyaa waa tahay xeerka guud ee deegaanka puntland ayaa jira ee dowladdiina waddanka waa ay ka jirtaa sidee isu waafaqsan yihiin dhaqdhaqaaqyada aad wadaan iyo dhaqdhaqaaqyada xeerka dowladda iyo dowladda haddaan rabnaa inaanu la jaan qaadno waana la xiriiray haddeer taliyaha qaybta iyo maayirka degmada iyo kan gobolka wasiir wasiirka deegaanka waxaasoo dhan hadda waa la xiriiray hawsha waa nala ogey waa iswaafaqsanahay waa shaqayn baa naga dhexaysaa waa og tahay dowladdu waa waana nala shaqaynaysaa insha allah